أندلس جنات جنات أندلس والله يرعاكم أندلس جنات جنات أندلس الله يرعاكم أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوصي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوصي بأمجادي يا نصر أجدادي نوصي بأمجادي يا نصر أجدادي نوصي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xukuumadda yeman ayaa amartay in ciidamada imaaraadka carabta ay dalka uga baxaan afar iyo labaatan saac gudahood iyadoona dhanka kale maamulka ala sacuud uu weeraray maleeshiyaad daacad u ah imaaraadka carabta maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa qorsheynaya inuu saldhig dhanka cirka ka samaysto deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada somalilan madarasada al-misbaax oo ah madaraso hoos tagta mu'asasada al-kafaalah ayaa laga furay degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo si ba-an loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoo dagaaladaasi shalay lagu xasuugay maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah inta la xaqiijiyay waxaa dagaaladii shalay ee ka dhacay duleedka degmada warsheekh lagu dilay afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah kuwaas oo badankood miideedkooda maalintii labaad ay daasan yihiin goobtii shalay lagu dagaalamay sidoo kale waxaa dagaaladii shalay lagu dhaawacay afar iyo toban murtad oo uu ku jiro sarkaal taliya urur ah oo lagu magacaabo maxamuud cadaawe dhanka kale wilaayada gedo howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada baardhere ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo baaritaano ka waday gudaha magaalada waxaana jira khasaare gaaray cadowgaasi wilaayada jubbada hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda v f madow ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin dhar cad ahaa waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkaasi dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar toosa ku qaaday laba xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka degan yihiin gudaha magaalada beledweyne xeryaha la weeraray ayaa kala ahaa xerada lamagalaay iyo sidoo kale xerada bacadaha oo labaduba ay degan yihiin maleeshiyaad ka tirsan ridada ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada bariga afrika ayaa sii kordhiyey howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad baad u mahadsantahay caliyare xukuumadda yeman ayaa amartay in ciidamada imaaraadka carabta ay dalka uga baxaan afar iyo labaatan saac gudahood iyadoona dhanka kale maamulka ala sacuud uu weeraray maleeshiya daacad u ah imaaraadka carabta nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya si lama filaan ah ayay dowladda ala sacuud u qaaday tallaab milatari iyo mid siyaasadeed oo ka dhan ah xukuumadda dabadhilifka imaaraadka carabta wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka taxaalufka carabta ee sacuudiga uu hogaamiyo ay weeraro culus ka geysteen dekedda magaalada mukallah ee waddanka yemen halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiya daacad u ah dowladda riddada imaaraadka carabta turki almaaliki oo ah afhayeenka ciidanka sacuudiga ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay beegsadeen laba markab oo imaaraadku leeyahay xilli ay saanado hub ah iyo gaadiid gaashaamaan ka soo daabuliyeen dekedda magaalada al fujayrah ee waddanka isutaga imaaraadka carabta aala sacuud ayaa ku eedeeyey in aqoodayaasha maraakiibta ay beegsadeen inay demiyeen aaladaha isgaarsiinta ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada maraakiibtaas si ay hub fara badan u soo geliyaan dalka yemen muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay hulac ka baxaya dekedda magaalada mukallah waxaana gubtay tobaneeyo gaadiid gaashaaman ah iyo keydeed rasaas ah saacado kadib xukuumadda dabadhilafka yemen ee taabacsan ala sacuud ayaa soo saartay go'aan ay ku amrayso in ciidamada imaaraadka carabta uga baxaan yemen muddo afar labaatan saac gudahood ah rashaad al caliimi oo ah madaxweynaha yemen ee aqoonsiga caalamiga ah haysta ayaa imaaraadka ku eedeeyey taageeridda maleeshiyaad goonigoosad ah islamarkaana uu halis ku yahay midnimada jamhuuriyadda yemen wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda ala sacuud ayaa iyana bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda imaaraadka carabta ay halis amni ka wado mandiqadda gaar ahaan dalka yemen dhacdooyinkan ayaa barbilow u ah isku dhac hubaysan oo dhex mari doona xukuumadaha riddada ala sacuudi oo imaaraadka carabta kuwaasoo tobankii sane ee lasoo dhaafay xasuuq ka geysanayey dalka yemen mahadsanid abushayba maamulka sahyuunida yahuudda ayaa qorsheynaya inuu saldhig dhanka cirkaha ka sameysto deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada somalilan waa kan yaasir moxamed oo tafaasiisha warkaasi inoo haya warbaahinta ugu afka dheer yahuudda sahaayanada ayaa sare u qaaday diirad saaridda aqoonsigii ay isdhaafsadeen maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan ee ka dhisan gobollada waqooyi ee soomaaliya wargeeska afka carabiga ku hadla ee macaariif ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in aqoonsiga netanyahu uusan ahayn mid laablakac ah balse uu ku yimid daraasayn dheer iyo kabaaraandegid wuxuu carabaabay in taliyaha ugu sarreeya sirdoonka muusaad uu muddo dheer dharaandhirinayay in maamulka somalilan xiriir lala samaysto macaariif ayaana warbixintiisa ku dhidbay in aqoonsiga yahuudda ee maamulka somalilan uusan ahayn hadiyad la siiyey cabdiraxmaan ciro balse uu yahay mid sahaayanadu ku bedelanayso saldhigbadeed aqoonsiga la siiyey jamhuuriyadda somalilan wuxuu israa'il siinayaa istaraatiijiyad qoto dheer wuxuuna ciidanka cerka helayaa meel uu ka weeraro iiraan iyo yeman ayaa lagu yidhi warbixin lagu daabacay wargeeska afka carabiga ku hadla ee macaariif warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in heshiiska dhex maray labada dhinac ee sahaayanada iyo somalilan ay wax ka gardaadisay dowladda riddada imaaraadka carabta oo labada dhinacba la leh cilaaqaad ashahaadala dirirnimo aad baad umahadsantaha yaasir madarasada al-misbaax oo ah madaraso hoos tagta mu'asasada al-kafaalah ayaa laga furay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey madarasada almisbaax ee ay wax ku bartaan carruurta agoonta ayaa markii ugu horreysay waxaa laga furay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe madarasada almisbaax waxay hoos tagtaa mu'asasada weyn ee alkafaala ee ilaalisa amaba dar yeesha carruurta agoonta muslimiinta ah waxaana ay sidoo kale faracyo kala duwan ku leedahay wilaayaadka islaamiga idaacadda islaamiga ah ee landalus ayaa madarasada booqatay xilli ay daraasada ka socotay iyadoona farxadda la qaybsatay ardayda iyo waalidiinta madarasada loo furay ugu horreyn waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay sheekh cabdi-ilaah oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada alkafaalah isaga oo ka warbixiyey muddada la furay mu'asasada goobaha ay ka furan tahay iyo in markii ugu horreysay madarasada laga furo magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mu'asasada alkafaala liracaayat alaytaam waxay hadda furan tahay muddo shan sano ku dhow afar sano iyo bilo ayay furan tahay ujeeddada loo furay oo mu'asasadan loo sameeyey loo asaasay waxay ahayd inay kafaalo qaadato ilmaha shuhadaada ama ragga darta ilaahay jidkiisa ku baxay maaragtay iyagoo diinta iyo dalka difaacaya la daryeelo oo waxbarashadooda xoog la saaro oo laga warhayo madrasadii u horreysay waxay ka furtay meesha loo yaqaano kunya barrow maantana farcii toddobaad baynu fadhinaa furitaankiisii oo laga dhisay jilib meel ku dhegan ama u dhow masaajiska alcusma loo yaqaano albasiir ayay madrasadu ka furan tahay toddoba farac bay leedahay mu'asasadu kunya barrow bay ku taallaa afar farac waxay ku yaallaan bokool garas weyne rabdhuure buurdhuxole iyo tuulo yaroo ceelansaar u dhow bayna waxay ka furan tahay magaalada iidaalay ka furan tahay marka reer jilibeed maanta ayaa ugu horeysa faric u horreeyey oo kii toddobaada ayaa laga furay madaariska mu'asasada raacsan waxaa loo yaqaana madaaris misbaax male almisbaax qaar ka mid ah carruurta agoonta ee madarasada lagu bilaabay oo idaacadda islaamiga ah ee landalus la hadlay ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin sidii ay u horumarin lahaayeen heerarkooda waxbarasho islamarkaana ay rajaynayaan in ay si diiran ugu faa'iidaystaan madarasada loo furay aniga magaceega sumey maxamed daahir ah oo madrasada magaceeda misbaaxul itaaq wax walbana lagu baro madrasada lacag la-aan ah uniformka lacag la-aan ah buuga waxna lagu baro lacag la-aan ah oo wax walba barano aa meesha u maarnay waxay jiinayaan inaa wax barto asalaamu calaykum magacey mareema waa madarasada misbaax waa faraxsanahay madaro wax barasa u maad meeshan waxaa lii bare daqdaadiyo ka ta ba ka taba fa taxa fataxa salaba salaba mujaahidintana waa salaama gaalada ilaahna ii jibiyo intaad guulaysan wax baranaa rabna waa rajiinayna ilmaasha aadada ka tirsan waxaa bara rabaa darsadaan adikeena waa ku faraxsanna naa bart waa rajeena magacii khaalid waaye madrasa almisbaax alikeena inaa wax bartaa rabaa waxaa rajeynaa inaa mujaahid noqo oo qur-aanka ilaah xifti saakaya madarasada musbaaxalikey qur-aana bararabaa waa faraxsannahay intii aan ku guda jirnay booqashadii aanu ku tagnay madarasada almisbaaxa waxaan la kulannay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda madarasada lagu soo bilaabay iyaga oo si diiran u soo dhoweeyey dadaalka mu'asasada ee lagu doonayo in looga warqabo carruurta shuhadada ah oo ay aabbayaashooda ku shahiideen iyagoo difaacaya diinta allaah aniga waxaan ka mid ahay waalidiinta madrasada misbaaxul yataamka maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilmo ayaan ka qortay waana ku faraxsanahay madrasada waana madrasadeeni aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa dadka ilmaha shahaadada haysto inahan ay keensadaan madrasadan buugna lama weydiinayo qalina lama weydiinayo ilmaha yuniformkoodii waxoodii oo dhan daawadoodii waxna la weydiinayo malahan uun waan keensanaynaa ilmahaas unbaan kor uga ognahay marka maasha allah alxamdulilah waana ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay darasadeena waana soo dhaweyneynaa tacaala macalimiinteena ilaaha noo barakeeyo wiilasheenana ilaahi subxana watacaala ha noo barakeeyo marka waa aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama ay noo fureen madaraso ilmaheena ay ku kafaalad qaadayaan waxay noo fureen maasha allah awalna ayakaa maalintii abayaashood shiideen ilaa hadda maasha allah ayakaa noo garab taagnaayay maantana haddana ayakaa haddana waxbarashadoodii iyo waxoodii kaloo dhan noosii kafaalad qaaday waan ku faraxsannahay ilaahay baa mahadda iskalena gaarsiiyey maanta madarsatul musbaax inaloo furo anoo ka tirsan waalidiinta aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inay imaan doonaan dhammaan wixii agoon ah oo joogta magaaladan insha allah waxbayna baran doonaan ilaahay idamkiisaa rajaynayno lasoo xaadira ayaan leeyahay intii aan ka warqabin saas ayaan ku wargelinahayaa dhammaan ilmahan keensannay wayna noo joogaan hadda yar insha allah waxaana rajaynaynaa inay heer sare ka gaaraan ugu dambeyn sheekh cabdi ilaah oo ka mid ah mas-uuliyiinta mu'asasada alkafaalah ayaa ugu baaqay dadka reer jilib in ay caruurtooda soo gaarsiiyaan madarasada maadaama albaabada loo furay marka dadweynaha reer jilibeed waxaan u sheegi lahayn madarasadii waa la furay diiwaangelintii ayaa socota marka inay dadweynuhu la socdaan insha allahu tacaala madarasadaas inay u furan tahay abnaa shuhadaa laga faa'iidaysto maaragtay wax laga barto lacag lagama rabo laga qaato bilaa lagama rabo buugga iyo qalinka iyo uniformka ay ku imanayaanna mu'asasada ayaa ka mas-uula waxaa taa dheer insha allah marka ciidahu soo galaan iyo munaasabaadka waa ilmaha laga farxiyo oo maaragtay dharka ciidda loo talo oo maaragtay xoogaa loo nashaadiyo mu'asasadu dee hadafkii loo asaasay isu taagteen wuxuu ahaa ilmahaas inay maarata waxbarashooda mas-uul ka noqoto iyo tarbiyadooda iyo wixii kaloo kaalmaha loo geysan karo madarasaduna waxaan leenahay reer kujilibe waxaan leenahay fursa siciido weeyaan gacmo furan kusoo dhawaada ilmahana hala keensado insha allahu tacaala oo madarasada ha laga faa'iidaysto waxaa laga barta ayaan leenahay ugu dambeyntii munaasabad lagu soo gebagabeynayay fatrada koowaad ee waxbarashada machadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday deegaan hoostaga ah magaalada beledweyne ee walaayada hiiraan munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjallow ee hoostaga magaalada beledweyne ee walaayada hiiraan waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjallow ee dhammaystay fatrada koowaad ee waxbarashada machadka ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ina aladiina kafaruu sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun أيها الحفل الكريم الآباء الطيبون والأمهات الطيبات والضيوف الكرام أسرة العلم من البنين والبنات حاملي تاج العزة والفخار كل من لبت دعوتنا إلى حفلتنا هذه راجلا أو ركبانا نحييكم بتحية لا مثيل لها تحية أحلاها من العسل وطيبها من المسك تحية أصلها ثابت وفرعها في السماء تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح بسم الله إلهي مقعيسا يقول بالله الرحمن الله نحريست قول لاي الرحيم نحريست قارانيد لاي سبح حس وهف اسم ربك ربك مقعيس ربك سؤال على سري الذي الله سوى خلق أبوري fasawaay dhammaystiray
عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من لي الهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا وحدهن لمن يعطى يا رسول الله قال وحو يرى لله إله أطي ولكتابه كتاب كيسة ولرسوله رسولك ولئمة المسلمين المسلمين مدحضوضة وعامتهم لماتت رواه مسلم الأصل الثاني أصل كلابات معرفة الدين الإسلام دين الإسلام كبرشة بالأدلة دليشة لغبرته وهو دين الإسلام الاستسلام وين إلهي لسو ديب بالتوحيد التوحيد لسكو ديب والانقياد هو قا إلهي له قاسم له الله بالداعة داعة له هو قاسم والبراءة لقبر النقد من الشرك الشرك يو أهله وحي وضع سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان shan shan lagu dhuftay shan iyo labaatan shan lix lagu dhuftay soddon shan toddoba lagu dhuftay soddon iyo shan يغدر أجر أحمد الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا الحمد لله قديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول مظلومة المجاسة الفصول waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka oo dhankooda munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjeelow anigoo ku hadlayo codka odayaasha tuulada luuqjeelow oo hoos tagta degmada beledweyne oo waalidiinta carruurta dhigato macadka ibnu teymiya waalidiintooda ka mid ah galabta aad iyo aad ayaan u soo dhoweyn aan ugu faraxnay nuur ayaa meeshaan ka baxay kolley waad maqlayseen ilaahay hanoo siyaadiyo camalkana bilaaw iyo dhammaadba ilaahay ikhlaas allah nooga dhigo macallin ilaa iyo ciyaalkiisaba wax dhanba ikhlaas allah nooga dhigo ilaahayna anaga ajir siiyo meeshaa wax badanaa la joogay laakiin hadda waa dhaqaaqday insha allahu tacaala waa dhaqaaqday macadkan waana sii socon doonaa insha allahu tacaala waad maqlayseen ciyaalka waxay kitaabo soo bandhigeen marka dadaalka nagala rabo waxaa waaye inaan hoos shaabna meel kastoy noqotaba ciyaalkii iyo wixii macallinkii wixii inaan la shaqayno wada shaqayn buuxda laga helo waxaan ku mahadcelinaynaa walaayadda islaamka oo noo kordhisay siyaadadan ardayda waxbarashadeeda ah ayaan u mahadcelinaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay ha noo siyaadiyo gaaladana allah naga jibiyo muslimkana allah kor yeelo anigoo ah odayaasha yacni maxankuu sheegaa beesha ka mid ah xasan maxmed magaalaa la yidhaahdaa ilaahayga boqorka casaawajilla ka fuuruxiin meeshaan yani maxaan kuu sheegaa waxaan u joogno saaki waxa waaye in dadka waxbarashadiisa la bulaaliyo yani maxaan kuu sheegaa listuso wixii yani maxaan kuu sheegaa qaldanna la qabto wixii toosanna garab iyo gacan la siiyo waaye meeshaan yani maxaan kuu sheegaa waxa aan ku hayno galabta waxa waayaan wax yani maxaan kuu sheegaa ilin ay kaaga imaadaysa oo aad iyo aad loo mahadiyo ilaahay agtiisa mahad kale diintii as noo soo dejiyey yani maxaan kuu sheegaa la bulaaliyey la mahadiyey wixii galabta ka maqalnay gabar iyo wiil akhyaar iyo odi ilmo intiin ka maqalniba allahna bulaaliye machadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka luuqjeelow ayaa ah machad toddobaadle ah islamarkaana ay wax ku bartaan arday isugu jirta wiilal iyo gabdho waana machad hoostaga ah maktabka dacwada wilaayada hiiraan guud ahaana dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu